بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي حديث كيني باكو جرني لباتن سقال سقال لباتن عاد بس لباتن يا سقال الحمد لله وقفدي إني قدام بيسبان حديث على سبيل الناس حديث كصدرات بلون إن شاء الله تعالى waqfada sagaal iyo waqfada shanaad waxa weeye waqaala alaa ukhbiruka bimilaaki dalika kulihi faqultu balaa yaa rasuula allah faakhada bilisaanihi waqaala kufa calayka hada qultu yaa nabiy allahi wainaa lamu'aakhaduuna bima natakalamu bihi faqaala hakilatka umuk wahal yakubu nnaasa fi nnaari calaa wujuuhim aw qaala calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim okay waqfadiina ugu dambaysa insha allahu tacaala waxaan la sameyneynaa intaa ugu dambaysa ee xadiiska oo aan soo gaarhnay maalintii ugu dambaysa insha allah maalintii hore sabtidii insha allah okay nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey mucaad wuxuu ku dhahay makuu sheegaa arinta ay arini ka go-ayn oo dhan oo ay ku dhammaatay maku tusaa meesha uu kheyr oo dhan uu ku dhan yahay makuu sheegaa wuxuu ku dhahay carabkaaga intuu carabkiisii rasuulku qabtay buuri kaas dadka ka ilaali okay ikhwaani fillaah waxaan ka hadlaynaa mowqif lislaam min alisaan in yar insha allahu tacaala islaamku carabka waxa uu ka qabo ayaan ka hadlaynaa in yar insha allahu tacaala okay lisaanku luqmaan luqmaan alxakiim luqmaan culimmada qaar waxay sheegaan inuu rasuul ahaa ama nebi ahaa culimmada qaarna waxay sheegaan inuu saalixuun ahaa taasaa loo badaya inuu saalix ahaa insha allahu tacaala nin awliyo wanaagsan inuu ahaa oo aan nebi raacay ee nebiyadii loo soo diray reer bani israa'iil waxaa dhadana maa xabashi buu ahaa afrika buu ahaa mise reer bani israa'iil buu ahaa waxay u badiyaan ragga taariikhda godogoray inuu xabashi ahaa ama nin madow ahaa oo la adoonsan jiray markiisii hore ninkaa wanaagsanee luqmaan alxakiim ayuu ninkii sayidkiisa ahaa wuxuu ku dhahay suuqa tagoo waxaad soo ibisaa xoolaha cadka hilibka meesha ugu wanaagsan iyo meesha aad is leedahay ragi ma cunaan iyo meesha ay ragi inay cunaan u dhintaan labadaas u ibi suuqa tag lacagtiina waa u dhiibi luqmaan ilaahay xikmad buu siiyey calayh salaam suuqii buu tagay suuqii markuu aaday wuxuu soo iibiyey qofkii adhiga xoolaha qalaya buu kii ad iga iibisaa carab bes wax kale ma sido madaxii ma wada sido wasladaabuu sida carabkaa soo qaaday sayidkiisii buu u keenay wuxuu ku yihi yaa sayid waxaad ii dirtay meesha ugu cadka ugu macaano ugu wanaagsane bini aadamku ugu jecel yihiin iyo meesha ugu necab yihiin waan eegay waan fiiriyey waxaan ogaaday inuu kaa yahay hoo wax la cuno maaha ma sayidku ma muxuu ka cunaya carabka wuxuu ku yidhi waxaad samaysay waa maxay anu waxaan kuu diray cad baan kuu diray wuxuu hi yaa sayid bi haadaa nadkhulu jannata araxmaan wa bihi nadkhulu cadaabahu kaabaan jannada ilaahayna ku galaynaa meesha ugu fiican ee ilaahay binaada ka dhex dhigay isagaana cadaabta ku tagayna okay markaa ka dhaqaaqno xadiiska nebiga al slam iyo qowlkaa luqmaan maxaan kala soo baxaynaa lisaanka dowrka uu leeyahay nolosha baan u fiirsadayaa xadiiskii aan soo marnay falyaqul khayran aw lyasmut qofku khayr ha ku hadlo ambase ha aamuso culummadu waxay dhahdeen lisaanku wuxuu leeyahay saddex nolosha wuxuu ku leeyahay saddex maxay saddex dowr ayuu ka ciyaaraa dowr binaa dowr uu wax dhiso dowr hadmi dowr uu wax dumiyo dowr insixaabi iyo dowr uu duminna dhisinna laa yaduru walaa yanfac carabtu waxay idhahdeen oday caraba gabi wuxuu ihi in lam tadur in lam tanfac fadur buu ihi haddaad wax tarihin dadka dhib in lam tad- in lam tanfac muxuu ihi fadur dadka dhib yani xumayhi baa salbi baan ahay negative baan ahay lama ogolo laakiin xadiiska waxaan ka fahaysanaynaa qofku carabkiisu saddexdaa door buu ayuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala muxuu inaga duwaya xayawaanka walaalayaal maxaan xayawaanka ka duwannahay maxay dhahdeen filosofiyadu alinsaan alinsaan kaa'in xayawaan naatiqa insaanku waa maxay waa xayawaan laakiin muxuu ka duwaya xayawaanka uu hadlaa xayawaanku may hadlaan ma hadlaan waa cajmaawaat way hadlaan laakiin dee hadal aan la fahmayno bacaaca bay iska leeyihin qofna ma garan karo laakiin insaanku waxa qalbigiisa ku jira muxuu ku cabiraa carabku ku cabiraa alam najcal lahu caynayni walisaana washafatayni الرحمن حلالي سبحانه وتعالى علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا سقرب ولا سقرب دقي قرآن كي إلهي سود جي إنا وح قلبي إن كجرا إنا عبري كرنو لبدا محل ولا سقرب دقي مركا عظمة الإنسان وح كجرا عرب كيس ولذلك بيتقال أمدات كدعان عرب قول أمدات إيه أمدنا وح كحاجة كتاب محي عرب nabi maxamed sal sl ambiyadu maada kaanuu yamlikuun ambiyadu taarikhda maxay ku bedeleen maxay haysteen hub bay haysteen hadal bay haysteen carab bay haysteen way hadlayeen okay dagaalkii koobaad ee adduunka laaqa iyo kii labaadna muxuu ku dhacay carab reeraha ummadaha isku dumaya maxaa maxaa isku dira carab marka carabku waa quwatu hadmin wa quwatu binaan labadii uu yahay walidaalika buu nabigu noo jecel sallam iminka matalan qur-aan baad akhrinaysaa carab baad ku akhrinaysaa dikri baad samaynaysaa maxaad ku samaynaysaa carab baad ku samaynaysaa khayrku carabku qabanayo amrun bilmacruuf baad samaynaysaa nahyu can lmunkar dacwa ila allah maxaad ku samaynaysaa carab cilmi iyo tafsiir baad dad baraysaa iyo xadiis maxaad ku samaynaysaa waa carab lisaankii baa hadlay oo gudanaya okay laba ruux oo iskhilaaftay baad heshiisiinaysa maxaad ku heshiisiinaysaa waa hadal hadba ku heshiinaysaa nin baa gabyaya oo ummad dhan ku dhisaya gabay iyo hadal fiican ummad buu ku dhisayaa maxay waa hadal marka hadalku dowrka fiican uu galayo carabku waa muhiim okay dhinacii kalena carabkaa unbaad shirka ku galaysaa ilaahay baad ku shargelaysaa waa carab waa isagii uun ummad baad isku diraysaa waa carab qiiba iyo xan baad wadaa waa carab waxa weeyaan dad baad ku kicinaysaa dad kale waa carab waa carabkii uun walidaalika buu rasul sal yihi saddexdaa afku carabka kaba baxaye saddexdaa kaad samaynaysid buu kuu sheegay wuxuu yihi war qofka alla rumaysan aakhir rumaysanow khayr uun dheh waa dhinacii hore waa- waa iijaabigii salbiga isaga rasulku sal slam wuxuu yihi kufa calayka haada carabkaaga xidh okay ka saddexaadina waa maxay markaa shar ka xidhay khayrna aad samaysay kii saddexaad waa maxay ikhwaani fillah waa liyasmut haddaad negatifena noqon kari weeday salbina noqon kari weeday oo oo salbina laga xaribay negatif laga- oo wanaagiina lagu lagu amray oo labadii tiraadeed xumaantiina ma samaynayo kheerna ma samaynayo maxaa kaloo sameeyaa iska aamus afkaaga iska hayso hadlin okay xataa taasi maxay dhahay culimadu ajar baa lagaga qoray haddaa ilaahay dirtuu samaysid haddaad u aamusid ilaahay dartii haddaa waxumad qabin qof baa waa la xaminayay waad ka sara kacday balaayaa la samaynayay waad ka kacday insixaabi waad ka duntay meeshii kamaad qeyb gelin maxaa lagu qoraya adiga ajar baa lagu qoraya ilaahayna subxana watacaala qur-aankiisu taa inoogu sheegay inaan la fadhiisan meesha ilaahay diintiisa lagu dheeldheelaya subxana watacaala okay xadiisku marka wuxuu inoo sheegay dowrka khatartuu carabku leeyahay oo ah inay dadka inta ugu fara badan waxaa naarta gelinaya maxay weeyaan waa carabka okay xadiiskan waxaan ku xidhna xadiiskii dumarka nebigu sal slam markii uu ka waramay cadaabta uu soo arkay samada markii la geeyey wuxuu ku soo arkay dumarka ugu badnaa inii ra'aytukuna aksaru ahli nnaar dumarkaydi waxaanin arkay inaad cadaabta dadka ugu badan tihiin gabadhii dumarka difaacaysa oo gabadhii ugu horeysa xuquuq dumarka difaacday ahayd ee uu ku tilmaamay een, bilaal sacfaa ulkhadayn gabadha labadaas maaragtay een, kule raar kule raar kule ahayd maxay ku tiri walima yaa rasuula allah maxaan ragga dumar rum- dumarka maxaan uga badanay inaan ragga maxaan uga badanay inaan cadaabta galno wuxuu ku yidhi sal slam takfurna alcashiir waxaad aada uga gaalowdaan cashiirka ninkii odaygaagiio intaa oo sano khayr kuu soo qabanaya ayuu maalin kugu qaldamay waxaa odhan weliga khayrka maarag habeen qura uu qaldamay iyaad ilowdiin buuri wixii wanaag lasoo qabtay wa tukirna allacna caydana waad badisaan buuri afka wa tuksirna allacna lacnada iyo cayda iyo sabigana riwaayad kale waxay wa tuksirna sabba sabigaad badisaan caydaa badisaan okay ceebeyntaa badisaan maxaa marka xaysa ku jira dumarku maaha inaa iyaka laga exday waxaa ku jira inay carabkoogu ay furaan ay xorriyadda siiyaan walidaalika imaam khazali raximahullah wuxuu yihi amraadda dadku amraadda dadku cudurada diinta dadka ku dhacay way badan tahay wuxuu yihi tujaartu waxay cadaabta ku galaan baayac- ragga baayac mushtarkii xoolaha leh bakhiilnimo gacan adag ayay cadaabta ku galaan dhalinyaraduna waxay cadaabta ku galaan buu hi maarata raximahullah shahwadda shahwaddii bayna qaban kareen dumarkuna cadaabta waxay ku galaan buu hi carabka furanee iska hadalka iska socda ee bilxadka aan ahayn ayay ku galaan buu hi marka carabkeena inaan xadayno diintu waxay noo waxay ku tilmaamtay waxa ugu muhiimsan ee cadaabta ilaahay subxaanahu wa tacaala ee laga badbaadinaya insha allahu tacaala okay xadiiskeeni waxaan bilaabaynaa sodonaad عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدار قطني وغيره رحمه الله أوكي حديث كان وحديث كيس الضرار سيدي عادي إنه هيدبا مرنا إن شاء الله وحنكون بلا بينا إن معنى إنه الفاظ حديثك عن أبي ثعلبة صحابي كن يدي سؤيتهي أبي ثعلبة الخشني إرى خشنة مقعيسنا يهي جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه رب رالها كالنقضي عن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو كوري قال إنو رعي إن الله إيبه تعالى كري فرض وحو فرض يالي أوجب وحو واجبي وكركيني كحكمي فرائض فرضيال آد فربضا فلا تضيعوها هلومنينها وحدا وحو حديي ودقي وجديي وحدا وحو حديي حدودا حدود بو إني دقي udhexeeya xalaasha iyo xaaraanta falaa tactaduuhaa ha ku xadgudbina amba ha dhaafina ha ka gudbina waxarama wuxuu mamnuucay uu xarimay uu ashyaa shayaal badan oo falaa tantahikuuha axurmad jabinina xurmadooda ha jabinina oo ha jirina wasakata waa ka aamusay can ashyaaa ashyaa kale arrimo kalena waa ka aamusay ilaahay waa ka aamusay raxmatan isagoo naxariisanaya lakum ininka halkiina naxariis usoo jeedinaya khayra nisyaanin aan ilowsanayn falaa tabxasuuha doondoonina ha baadhbaadhina canha iyadana ashyaadaa laga aamusayna ha baadhbaadhina xadiiskaasi waa xadiis xasan ku yimiday oo dariiq xasana ku yimiday rawaahu waxaana wariyey addaaru qutni imaamkii weraaya daara qutni baa ku wariyey sunankiisa wakayruhu iyo kuwo kaleeto saxaabada maaragtay raggii ahlu- ahlu sunnaha amba sunanka ayaa wariyey marka xadiisku riwaayado kaleo saxiixana uu ku yimiday oo xasanka ka koreysa okay xadiiskaasi waa macnihiisu waa kaa dulahaaneed waxaanu ku bilaabaynaa insha allahu tacaala sidii caadiga inoo ahayd inaan siino xadiiska muxuu ahaa in- canaawiintiisi okay laba cinwaan baan siinayna xadiiska insha allahu tacaala alcinwaan alawal waa maxay waa xuquuq ullahi tacaala xadiiska waxaa ka cad xuquuqda ilaahay leeyahy subxana wa tacaala maa hiya xuquuqullah xuquuqda ilaahay waa maxay marka xuquuqda ilaahay wax weeyaan faradkii uu fardi yeelay iyo wixii uu xarimay iyo xuduuddii uu dhigay waxaas oo dhan marka lasu geey waxaa dhacdaa waa xuquuqda ilaahay tabaaraka wa wa tacaala marka xadiiska waxaa lambar wan ka ah oo ciwaankiisa koowaad maxaan odhanay waa xuquuqullaahi tacaala xaqa ilaahay leeyahay waa maxay haddii lagu weydiiyo xadiiskan baa soo koobay xuquuqda ilaahay lahaa subxaanahu wa tacaala uu ku lahaa khalqigiisa weye okay macnaha ciwaanka labaad ee xadiiska siina wax weeyaan xadiiska waxaa ku jira point baa ku jira nuqdo inta badan dadkeenu ay garab maraan oo ah alaslu albaraa alaslu albaraa xadiiska ciwaankiisu waa sida weeyaan alaslu albaraa asalka waa maxay asalku waa baraa qofku inaanan waxba loogu kalifin ba asala cadamu takliif ilaa uu yimaada nasku kalifaya asalku waa cadamu takliif ma kalifnid shaqo inaad qabatid maaha agga ilahay kaaga imatay aduu iska alifatid maaha waa inuu yimaado nasku dhahaya hawshaa qabo hawshaana da marka xadiiska waxaan ka arki doonaa alaslu maxaan ka arkaynaa albaraa waa qaacido aada u muhiima oo inaa diinteena lafdhabarkaa inaa xafidno u baahan alaslu albaraa waxayna waxayna waxayna waxayna cabirtaa dadka inta badan ku wareersan shaygani ma xalaalba ma xaaraanba ma xalaalba ma xaaraanba madaxa iska wareeriyey ayaan ka arki doonaa insha alla tacaala asalka waa maxay marka waa albaraa okay waxaan kale oon galaynaa ninka saxaabiga inoo wariyay xadiiska radia allahu canhu wa abi thaclaba alkhushaniyu abi thaclaba waa kunyadiisa abu thaclaba khushani marka la leeyahay waa qabiil min khushayn qabiil waa baطni waa jilib laakiin reerka weynu ka mid ahaa fudaaca fudaaca waa reeraha weyne carabta ayuu ka mid ahaa ninkani saxaabiga ah waa dadkii islaamay wakti hore laakiin markuu islaamu nebiga u yimid sal slam nebigu wuxuu u diray qoladiisii reerkii tulkii wuxuu hi jita maad imatay ha waa islaamtee reerkaa ku noqo iyakoo islaam ikeen fa jaaa bihim jamiica muslimiin iyakii oo wada muslima isagoo dabada ka wada reerkii oo dhan iyuu keenay wa hada aslun taasi waxay asal ka tahay min usuuli dacwa dacwaday asal ka tahay dacwadu waa maxay nebiga muxuu ka yidhi abu bakr radi allahu canhu muxuu ku dhahay yaa rasuul allah maa camali maxaan qabtaa markuu islaamay wuxuu dhi hawshaan qabanaya maad qabanaysaa hawl kaloo anna hawl aan leehe adiguna hawl aad leedahay ma jiro laa kanasiyata fi lislaam weeye islaamka kaniisad ma jirto islaamka wadaado mas-uul ka ah ma jiro islaamka yaa ka mas-uula muslimka o dhan baa ka mas-uula yaa dhaxlay nebiga sal slam muslimiinta waa dhaxashay waa lagu kala cilmi badan yahay bas aqoonta lagu kala badan yahay mas-uuliyadda baa lagu kala badan yahay laguma kala badno okay marka walidaalika buu yidhi haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii dawga ilaahay waa kan dadka waan ugu yeedhaya ayaa u yeedhaya aniga iyo wixii raacaba waman itabacani marka kulu man itabaca rasuulu llahi waa maxay waa daaci sala allahu alayh wasalam marka dacwadu dacwaduna maaha hawl dhar loo xidho idhaahdo so militeer loo noqdo imka dacwadu loo baxay maaha dacwadu waxa imka dacwad baa ku jirnaa dariiqadaa socotidood oo xumaalato qof u sheegtay warsaatuko qof gaala ka tirada waa iska islaam jannada galaye ilaaha ka baq baskaad ka faa'iidsatid yacni dacwaddu waa inaan shaqaysano inoo taalaan dhulka lian yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min addunya wamaa fiiha markaa ta koowaad waa taa muxuu ninka nebigu kiri slam tolkaa u yeedh buu u yeedhay abi thaclab alkhushani ninkaasi waxaa la idhahdaa magaciisa jurthuum magacuu qaatay imaamkan maxaa dhahdaa dhawe muxuu qaatay isagu jurthuum ibnu naashirin jurthuum ibnu naashirin laakiin magac kalu leeyaho waa laisku khilaafay labaatan magac buu leeya dhahdaa labaatan magac ayaa lagu sheegay waxaa ka mid a jurthuum ibnu caamir magac kaloo aad u fara badan soo koobi karin laakiin labada ugu khatarsani waa jursuum ibnu camrin isaga imaamkeenana wuxuu qatay jursuum ibnu naashirin laakiin waxaa laisku waafaqsan yahay kunyadiisa oo ah abi thaclaba kaa waa laisku waafaqsan yahay odayga abi thaclaba raxim radi allahu canhu waxaan odhanay wuxuu ka qeyb galay dagaalo fara badan waxaa ugu muhiimsanaa baycatu ridwaan buu joogay baycatu ridwaan kuma garanaysiin waa meeshuu ilaahay yihi laqad radiya allaahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka raggii ka qayb galay buu ku jiray marka waa dadku ilahay ka raali noqdo subxana watacaala labo dagaalkii wilaayo xunayn oo ka qayb galay qaswatu xunaynna oo ka qayb galay radia allaahu canhum min cubaadi saxaabuhaa saxaabada ragga ugu cibaado badan buu ku jiray waxaa yidhaha habeenkii saqda dhexe intuu guriga ka baxo iyuu samada eegi jiray keligii samadu waa maxay samadu waa meeshaa sarqaageeda banaana ninba intuu ilaahay siiyey caqli iyo iimaan iyo wax ka arkaa dadku si mid uma wada arkaan ok isagoo waxbuu ka arkayaa uu soo noqdaa uu sujuudaa sujuud طawiil ah ma tukan salaatuleyl ma tukanayo waxbuu soo arkay wixii uu soo arkay unbuu sujuud dhacaa habeenkao dhan buu sujuudsanaadaa ilaahayna ducuu weydiistaa hal ducaa habeen kasti oo dadku ay xafideen wuxuu dhahdaa ilaahow ha ii dilin sida aan dad fara badan oo markaa ge- tago meydkooga sakaraadkooga aan arko iyoka u dhimanayo oo maxay dadkaasi waxaad moodaa dadkaana qof markuu dhimanayo in lagu hayo een, eh, xuurto ka baxaysa khanqiga hunguriga lahayo taa baan ka cabsaday bidhanu mar rabo bidhanu hunguriga lahayo inaad dhinto anoo nadiif ah oo waxba la igu samayn naftu inay yara baxda rabaa buuri oo cajaa'ibta ka dhacda ka mid ah marka muxuu sameeyey ninkaasi habeen habeenada ka mid ah ayuu sii soo sameeyey musallihiisii buu tagay salaaddii leelka u galay siduu habeenkii oo dhan u tukanayay iyo gabadh yaruu dhalay hurdadii ka soo baraarugtay fazicat min anowm liannahaa ra'at abaaha waqad maat aabbaheedoo dhintay aragtay marka hurdada ka soo toostay ka tiri yaa maa maa hooyo yaa ummaa hoo bay tiri ayna abi away aabbahay waxay tiri huwa fii musallaah meeshii uu ku tukanayay uu samaystay uusan ka tukanayaa iyadu waxbay aragtay fadahabat ilaa abiiha wahuwa saajid isagoo sujuudsan bay aragtay fanaadatu way la hadashay wuu jawaabi waaye way tuurtay uu dhintay maxaa la- markaa la garatay ana allaha qabila maada dacwatahu ilahay muxuu aqbalay ducadiisii ahayd ilaahu xunaha ay qaban ay dilaysid inaga bixine si yaroo yani nadiifa uu ka cabsaday firi bay ku abuurtay okay hada rajul cumri dheer buu ilaahay siiyey radia allahu canhu wuxuu dhintay baa la dhahdaa laba qowl baa jira qowl wuxuu dhaa wuxuu dhintay zamankii mucaawiya yacni nebiga dabadii afartan sano yuu dhintay laba iyo afartan sano kadib marka waa cumri dheer alxamdulilah ma yaqaan waxay leeyihiin markaa maaha cabdilmelik bin marwan markuu ummadda xukumayey shan iyo toddobaatan markay taarikhda hijriyadda islaamku ahayd iyuu dhintay iyadoo ba kasii fog tahayba culummada taariikhda sida bidaaya wanihaaya kitaabka ibnu kasiir wuxuu rajaxayaa inuu dhintay shan iyo toddobaatan markay taariikhdu ahayd yani cabdilmelik bin marwan radi allahu raximahullah inuu dhintay saxaabigan weyn ee jurfi bin ashir dimishik agteeduna ku dhintay buraada marka suuriya sham saxaabada waxaa dareemaysaa intooda badan inay u kaceen markii dambe dhinaca sham ragga mustashriqiinta mustashriqiinta waa raggani orientalist bay dhahde gaalada ee islaamka yara dabagure yara ceebeeya waxay dhahdaan waxay halkaa u tageen waa meel janna taala waxayna ka yimaadeen saxraa dhul engesan bay kasoo yaaceenoo jannaday soo doonteen laakin alamru laysa kadalika lianna nebigaa ku sheegay sal alla alay wasalam shaam inay tahay meel malaa'igta ilaahay badadkeeda ya ay harsanayaan dadku waa meel muqadas ah oo bacda maka iyo madiina ku xigta insha allahu tacaala okay xadiiska een, ninka eh, saxaabiga ah ee qiimiga badan ee noo wariyeen intaasaan ka baxayna insha allahu tacaala waxaan u imanaa markaa inaan isla taagno xadiiskan ilaa iyo saddex waqfo amba afar waqfo kolba inta waqtiga noo saamaxo alwaqfatu luulaa waa maxay xadiisku wuxuu inoogu qeybiyey diinta islaamka oo dhan wuxuu inoogu qeybiyey muxuu saddex shay saddex shay amba afar shay buu ku qeybiyey faraa'id xaaraan xuduud iyo wax laga aamusay waa afar wax waa farad waxna waa maxay waa xaaraan waxna waa maxay waa xuduud in la dhaafina waxna waa wax ilaahayba ka aamusa waxba inooga sheegin af saddexdaa midda kuma jirto mid walibana sidaan ula dhaqmaynaa markaa ku jirta okay xadiiska markaa maxaa ka maqan diintii islaamka maadaama la yidhi ilaahay faraa'id iyo xaaraan iyo xuduud iyo waxbuu ka aamusay waxyaaladii islaamka ka mid ahaa maxaa ka maqan shay baa ka maqan marka cibaada laga hadlayo waxaa ka maqan wixii u dhexeeyey xaaraanta iyo iyo iyo faradka xaaraam iyo farad takaaliifta islaamku waa misa atakaaliif waa shan waa waajib iyo sunne iyo maxaa dhadaa xaaraan iyo makruuh iyo xalaal waa shanta takaaliiftu marka halkan maxaa ku maxaa ku cad waxaa ku cad xaaraan iyo farad oo waajibkiiya yaa ku cad okay waxaa ka maqan xaaraanta wixii ka hooseeyo ahaa makruuh xadiiska kuma jirto labo waxaa kaloo ka maqan wixii waajibka ku hooseeyey ee laga dalbo ah sunne mustaxabkii isaguna kuma jiro okay maxaa loo sheegi waayey markaa horta wayaan saas lama garan horta shantaa shay waxay ka dhigan yihiin yani waajibku anankii hore u sharaxnay waa wixii lagaa rabo inaad samaysid haddaa ka tagtid in lagu ciqaabayo ajar aad ka helisid sunne aa wixii lagaa dalbay inaad samaysid lakin haddaa ka tagtid aad ciqaab lahayn ajar aad ka helisid xaaraantu waa wax hadaad samaysid dembiga oo ciqaab ku hadaa ka tagtid ajar aad leedahay makruuh wax weyaan hadaad samaysid ajar dembi ma lihid haddaa lahi ka tagtid ajar baad leedahay xalaashuna waa maxay waa labadii oo siman khayr khayaar baad leedahay tafcal aw laa tafcal biyahaas waa xalaal waan cabi haddaan doona ma cabayo laakiin mar bay xaaraan noqonayaan biyahaasi marna xalaal bay noqonayaan xaaraadsa waa wax maarata kacdoo dhadhacda biyahaasi haddaad wadid wadad beerkas ku goysid maxay noqonayaan xaaraan walaa tasrifu bay galayaan haddaad iska bedeysdo cabi weydidna oo tiraa ma cabayna walaa taqtuluu anfusakum bay galayaan biyaa ina cabtid baa nafteena nolosid baa ku jirta wajacalnaa min almaai kula shayin xayin laakiin adoo u baahan oo biyaha u cabaya un raaxo waad cabi kartaa haddaad toshaa baad cabi haddaad doontid waxaad cabi sharaab laymuuna waxaad doon iska cabi wixii xalaashana ba iska cabaysaa xalaal bay ku tahay tashrab aw laa tashrab aday ku tahay okay xalaashu waxaan qasab kuma inaa samaysid okay marka maadaama ay saa tahay culammada axnaaftu raximahumullah waajibka iyo faradka way ku khilaafsan yihiin culummada kale islaamka culummada islaamka oo dhan waxay isku waafaqsan yihiin farad iyo waajib waa isku mid faradku waa waajib waajibkuna waa farad kelmadoon baa kala duwan in allaha farada calaykum in allaha awjaba calaykum waa isku mid weyaan laakiin axnaaftu waxay dhahdeen faradku uu ka sareeyaa waajibka limaada faradku waa waxaa ku yimaada nas qaطciya oo cad ku yimaada oo mala yarba ay ku jirin wax yaroo malaa ayna ku jirin aayad qur-aan waa ina farad ka bixiso laakiin wixii xadiis iyo ku yimaada oo oo waajib buu noqonayaa okay walidaalika iyay u arkaan qaarkood culummada maarata axnaafta waxay u arkaan salaatulwitriga waajib salaatulwitr waxay u arkaan waajib oo axnaaftu kama tagaan salaatulwitriga habeen waa annaka inteena kale culummada inta ugu badan maxay waa sunne muakada waa sunno adag leanna nebigu kama tegin sal slam fi xayaatihi abadan u qaleeyey xataa maruu ka tagana xataa subaxii buu qaleeyey markuu si u tagay laakiin taasi kuma tusayna waajib ahayd kuma tusayso iyagose waajib bay u arkaan marka waxaan uga jeedaa maxaa ka maqan xadiiskan odhanay waxaa ka maqan sunnihii iyo makruuhii baa ka maqan sunnihii iyo makruuhii ka maqnaashahay ka maqan yihiin xadiiska ma dhibaatay u geysanayaan waa maya limaada lianna xadiisku wuxuu ka hadlayaa wuxuu qofku muslim ku noqonayey ee kama hadlayo qofku wuxuu muslim wixii ka sarreeya ku noqonayay ya muslim wixii ka sarreeya yaa jira muslim baad noqonaysaa bacda alislaam baad koraysaa adeet marka meesha qofku islaam ku noqonaya waa maxay faraa-ida oo laga soo baxo xaaraanta oo laga tago iyo xuduudda ilahi in lagu xadgudbin diintii waa dabadabacday waa adnaa oo waxa diinta ugu hooseysa sallaankii ugu hooseysa lagu sheegay wixii ka sarreeye laguma sheegin marka wixii ka sarreeya xadiisyada kalaa sheegaysa dee inaa arrinka soo akhrinay inaa salaatulil la tukado sadaqada la baxo in soomka laakiin muslimnimadaadii maxay muslim kaamila ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa arrimahan oo la dabaqo marka arrinta koowaad in xadiiska ka faaidaysan waxa weeyaan nebigu wax uu sheegay ma jira ha uu sheeg u jiraa ma diintii o dhan ku soo koobay mey kuma soo koobeen muxuu sheegay wixii lagaba maarmaanka ahaa inuu qofku muslim ku noqdo madata koowaad waa taa weyn arrinta labaad waqfadeena labaad ee xadiiska inoogu jirto waxa weyaan ikhwaani fillah ee muhiimkaa iyaduna waxa weeyaan kalimaadka u fiirsada faraa-idka waxa dhi falaa tudayicuuha falaa tudayicuuha aan soo soconno xuduudana waxaa idhi falaa tactaduuha xaaraantana waxaa dhi falaa tantahikuuha nebi muxamedna sal slam laa yaquulu lkalimata cabathan hadalku ma hadal iska soo baxa un faradka waxa uhi halumin xaqa ilaahay waa faraa-idii salaadii soonkii sakadii xajkii waxa laga yidhi halumin ha baadiyeynin laa tudayichaa oo maxay amaano lagu dhibay amaanadu markaa idaacatu lamaana amaanada ha halaynin xaji okay xuduudiina maxaa lagu yidhi waa sidaa dowladaha xuduud imika loo sameystaa imika kenya iyo iyo jumhuuriyadda somaliya isku haysto xuduud weeyaan xuduud la xadiday oo imaginationa oo dowladuhu ay sameeyeen diintuna maxay samaysay xad bay u samaysay laba shayba xad bay u samaysay laba shayba waxay u samaysay xad mucaamalaadka xalaal iyo xaaraan xad baa loo sameeyey mucaamalaadka xalaal iyo xaaraan xad baa loo sameeyey okay diinta wixii aan mucaamalaadka aan ahayna ee intii kale diintana xad baa loo sameeyey labadana qur-aan ku soo arortay ilaahay subxaana wa tacaala watilka xuduud ullahi muxuu ihi falaa taqrabuuhaa mid kale wuxuu ku dhahay watilka xuduud ullaahi falaa tactaduuhaa okay xuduudda mar waad ku dhex jirtaa iminka xuduudda ku dhex jirtaa haddaan example soo qaadan mithaal waxa weeyaan halkanaad joogtaa waa canada halkana waa maraykan waxaad dhex joogtaa xuduuddii canada waddanka canada dhex joogtaa ha u dhowaan xuduudda weeye falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanin xadka ilaahay dhigay ha u dhowaanin taasi ha u dhowaan weeyaan ta nin kaleetana waxa weeyaan xadkan ilaahay dhigay ha dhaafin oo meeshii kale ha u gudbin oo falaa tactaduuha okay waxaan soo qaadanayna masalan waxa la dhahdo galmoodka ee galmoodku inuu ninku gabadh u galmoodo ama gabadha nin u galmoodo waa maxay waa shay quraatoon waa laba sex oo kala duwan oo isku galmoonaya okay marna waa xalaal marna waa xaaraan mar waa xalaal marna waa xaaraan weeye okay markay xalaal tahay markuu qofku xaaskiisa u galmoodo okay xaaskiisu waa maxay xaaskiisu saddex sifo waa inay yeelato xaas maxay qof gabadh ku noqotaa gabadh banaanaya oo aada guursatay banaani baa odhamaha waa kow waxaa odhan waa gabadh waa labo leanna guurku wuxuu dhici kara inuu nin isguursadaan mau tahay ama naag naag isguursadaan markaa laba kala duwan oo gabadhu ay banaani tahay waa inuu galmoodo laba waa inuu u galmoodo waktigii xalaasha ahayd in loo galmoodo waktigii ay ku fiirso ay xalaasha ahayd in loo galmoodo oo aynay jirin xaydkii iyo nifaaskii uuna jirin waa in loo galmoodo saddex waa inuu uga galmoodo meesha uga galmoo layidhi almakaan meeshii loogu talagalay galmoodka waa ina galmoodka ka dhaco okay maxaa odhanay markaas gabadh uu guursaday oo xalaal ah oo banaanay ah okay falaa taqrabuuha maxaa meeshaa soo galaya ha u dhawaanina maxaa soo galaya waxaa soo galaya gabadh aan banaani ahayn oo nin kale ku xidhan maad guursan kartaa maya wey okay walidaalika baa lagu oranayaa gabadhani ma banaaniiba qaadiyaashu keenta waraaqadii kutusayey wixii itusayay inaad banaani tahay saa ninkan kugu dhiso haati weliba hada alcasri waxaa waajiba in waraaqadii la hayo waa waajib maaha maaha sunno maaha in la meheriyo maaha gabadho haddiina sidii waraaqadii cad lianno casriga maxaa batay waxaa batay beenti khiyaanadii baa badatay marka waa in laska caddeeyo lianno farjigu waxyaala khatartaa weeye falaa tactaduuha marka ha xadgudbinoo nin kale xoolihiisii hageli weeye nin kale iyaa iskale gabadhan ha u tegin maxaa ka dhalan haddii kalese waxaa ka dhalanay nebigu wuxu yhi sal slam gabadh baa oday iska lahayd iyaa socoto nin kale raacdo ninkii kale u dhashay ciyaal ba u dhashay nebiga loo keenay xukunkii waa la xukumaya maxaa la xukumay marka gabadhii waxaa ihi ubadkan waxaa leh ninkii hore biyaha nin kanaa le hadda limaada alwaladu muxuu ahaa rasuulku lilfiraash ninkii firaashka lehaa ayaa ilmaha le iyada iska qooqatay iyada ka raacday sheekhow ciyaalka iskuho ninkan baa iskale okay marka maxaa la diidan yahay waxaa la xurmat alfiraash falaa tantahikuuha waka maarata xurmad jabinina ha jiirina meeshaa baa leeyahy nabiga sal slam okay marka maxaa meesha ugu horray waa taa oo labo haddee gabadhii waaba islaantaadii waa xaaskaagii laakiin waxay ku jirtaa isbuucii ama waxay ku jirtaa afartankii dhiiggii bay leedahay maag mari karays limaada qul huwa adan factazilu nisaa dumar ka fogaada okay waa xad la dhigay xadkaa la dhigay falaa taqrabuuha adi ma dhagoynsid inaad dhaaftidna waa falaa tactaduuha oo xaqi ilahi ba ku xadgudbaysaa oo saddexna maxaa lagu yidhi meeshii la xadido nisaaukum xarsun lakum faatuu xarsakum annaa shitu meeshaa dooni ka ime laakiin halkii un tag baa laga yidhi meer kale ha tegin okay hog kale ha aadin hog kale hadda aagtid maxay nebigu wuxuu sal slam uhi malcuunu man ata الnisaءa fi adbaarihina waa malcuun waa malcuun ilaahay baa lacnaday ninka haweenka uga taga halka dambe walciyaadu biاllah waa malcuun okay saddex shay haddii la lacnaday ninka haweenka halka dambe uga taga ninka ragga halka dambe uga tagana ka war okay waa gabadhi baa la lacnaday xaaskaagi yaa malcuun ku noqonaysaa sal lla alay slam bilisaan الnabiy sal lla alay slam idan ikhwaani fi llah maxaa odhanay marka diintu maxay noo keenaysaa alfaad cajiibay keenaysaa xaaraantii waxay tiri xad xadkii waxay tiri xad baa la sameeyey ha dhaafina xaaraantiina waxaa laga yidhi ha xurmad jebinina ilan xurmad ilahay baa xurmey war zinadu waa xurmad ilahay baa yidhi waa xaaraan okay laakiin markaad iminka u fiirsatid bini aadamka casriga nool waxba lama zinadu waa sex waa wax- waa wax yaroo faraad baa baabiye faraad ninkii farwiid la oranayay yaa baabiye oo tirtiray wuxuu hi calaaqaadku waa inay noqdaan wax furan maftuux balaashyada waa inay maftuux noqdaan dadku waa inay kala dhergaan diinahan noo sameeyey waxaan dhahay kibtiga maana la cidhiidhiyey cidhiga sidaan uga baxno waa inaan raaxaysano uli okay raaxadii maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay waxaa iminka loo bixiyey nihaayat linsaan qofkii wuu dhammaanayaaba ninka maalin dhaweyta waxaan arkayay shiinaha oo oo oo oo soo sameeyey een, naago naago naago dee roobooyo ayaa la sameeyey marka naagaha roobogii awaltoola husbe roobobay ahayn xataa waa la waa la faaruqin jiray oo la- meel baa la dhigan jiray iminka maaha sidaa waa naagtii oo kaamil ah oo hoosta biyihii ku leh oo wixii oo dhan leh oo hahadlaysa oo dhaqdhaqaaqaysa markaa baa waa waa- waa lagu waa lagu jabaa suwaqdi biniaadamkii way jabeen yani marka wuxuu kuleeyahayba waxay kuleeyihiinbaba iminkana waxay soo wadaan bay dhahdeenba n eh, way noo hurdigelaadee inaan qofkii qofkii aan qof ka soo dhex saarno yani intuu ilmaha ka doodooni lahaa sagaska kale isaga dhexdiisii buu ku jiraaba ilmuhu adigon baa lagaa soo jiidaya ilmihii markaasba ku qoran nin gaale buu ku qora u yidhi dumar waa laga xoroobay raggii dumaray ka xoroobeen hadeeto uma baahna dumar dumarkii maxay ku haystaan roobooye haystaan jirkoogiina ilmaha looga soo saari markay doonaan inay dhalaan maxaa laisku falayaaba waa nihaayat linsaan bini aadannimadii baa maxay dhammaanaysaa falaa tantahikuuha adu waa taa nabiga xadiiska sala allahu calayhi wasalam okay waqfadeena labaadina taas ahayd waqfada saddexaad ikhwaani fillaah ee ugu dambaysa oo muhimka in badan sa taagan waxa weyaan waa wasakata can ashyaa'a ilaahay u fiirsada nabiga u fiirsada wasakata ilaahay uu iskaga aamusay muxuu ka aamusay can ashyaaa muxuu uga aamusay raxmatan lakum gayra nisyaanin falaa tabxasu canha wasakata can ashyaaa raxmatan lakum min gayri nisyaanin falaa tabxasu canha xadiiska ila- aad ila fiiriyaa sal slam wuxuu yihi ilaahay wuxuu ka aamusay ashyaa wuu ka aamusay maxay kala tahay kama hadal ma xalaal baa ma xaaraan baa ma sunaa ma waajibbaa ma makruuhbaa ma ma mucaamalo saxiixa ma mucaamalo faasida waxba naga mooran shib buu ka galay limaada muxuu ga aamusay nebigu u cileeyey raxmatan lakum ininku horta inii naxariistay ko min gayri nisyaan isaguna ma iloobin isaguna ma iloobin ilahay mu- waxba- wamaa kaana rabuka nasiya ilahay mid wax ilooba maaha subxana wa tacaala ma ilooba allah waxa okay ilaahay ma iloobin inuu xukun nooga sheego annaku inoo naxariistay maxay ka dhigantay xadiiska inta qaybtan qaybtan saddexaad qaybtan afraad wa sakata waa su-aal waan ka jawaabaynaa walimaada sakatna waan ka jawaab- muxuu uga aamusay ilaahay muxuu inoogu sheegi waaye muxuu inoogu cadayn waaye subxaana wa tacaala xukunka muxuu inoogu sheegi waaye waa meesha aan iga soo idhi ciwaanka xadiiska ahayd alaslu maxaa idhahayd albaraa alaslu maxaa idhahayd albaraa xadiiska halkaa buu ka imanaya alaslu albaraa okay wasakata can ashaa xadiiskana wuxuu jiraa wuxuu yihi nebigu sal slam maa axalahu allahu fahuwa xaraam wamaa xaramahu allahu fahuwa xaraam wamaa sakata canhu min gayri nisyaanin fahuwa cafun wuxuu ilaahay ka aamusana isagoon iloobinna waa cafi cafwi maxaa tahay uu inaga saamaxay weye uu inaga daayey markaa buu nebigu akhriyey qowluhu tacaala wamaa kaana rabuka nasiyaa okay halkan waxaa ku jira ikhwaani fi llah u fiirsada ah waxaa ku jira manaadiqu tashriic haddaan shareecadda islaamka shareecaddeena islaamka haddaan khariido ka soo qaadno khariido khariido haddaan ka soo qaadno kaart haddaan sameyno kaart oon sawirno waxaan ku sawiraynaa saddex mandiqadood saddex baan u qaybinaynaa okay qeyb waxaan odhanaa waa qeyb ilaahay ogol yahay inaan samayno amba waajib ha noqdo amba ha noqdo xalaalbe qaybna waa qayb xaaraan ah qayb saddexaad baa jirta qayb laxnaa cafu mandiqatu alcafu mandiqatu alcafu alcalaama alqardaawi raximahu xafidahu llah yusuf alqardaawi wuxuu bixiyey mandiqatu alfaraaq tashriici oo gamid cajiiba mandiqada shareecadda ka faaruq ah ka fiidka ka maran yacni waxna waana loo xalaaleeyey waxna loo xaraan diinteenu waa kaas laakiin waxaa jirta qayb dhan oe diinteennu ka aamustay sidaan markaa ula dhaqanaa mandiqadaas iyaan la baraya xadiiska sala alla alay slam nabigu la baraya caqligiina waa caqli la nidaaminayo okay waxaan u qaybeyna hadda eeg tii xalaashi maxaa la dhihi xaaraanta ka bilaabeynaa xaaraantu waa maxay fi shariica waa mufasal shareecaddeena xaaraanta waa maxay waa mufasal waa la caddeeyey kulla shay oo xaaraan ah diinteena way ku qoran tahay maxaa ku qoran bidaliil daliilkii xarimayey baa qoran ikhwani fi llah kula shay oo xaaraana bidaliil waqad fasala rabukum calaykum ilaahay wuxuu fasilay wixii uu naga xarimay waa mufasal uma baahan inaad doodoonti qur-aankaas furi xadiiskaas furi way caddahay maxay ku caddahay laba shay kow adiladii oo cadcad bay ku caddahay waa arrinta koobaad arinta labaad ee ku caddahay waa maxay ikhwani fi llah wixii ku tusayay inay xaaraan tahay baa cad haddii adilahayna qiyaastii ijtihaadkii iyaa kutusaya inay arintaasi tahay xaaraan okay marka maxaa lana xaaraantu waa mufasal xalaashuna xalaashu mufasal maaha may mufasal maaha say mufasal u ahayn xalaashuna waa saddex shay ee ugu fiirsada xalaashu waa kow waa maxay xalaashu kow waxaan odhanay qaar baa mufasala wuxuu ilaahay noo xal noo xalaaleeyo mufasalaa jira uu caddeeyey wa uxila lakum maa waraa daalikum labo mujmal baa jirta diintu way soo koobtay xalaashiyo si ijmaalay noogu sheegtay si kooban waxay u daysay fuqahadu inay hadhow toole iyaku ay dhegdhegaan ka bixiyaan saddex saddexaad maxay waa tan ay ka aamustay waxba kama oranba diintu maxay uga aamustay waxay ogaansa leanna asalkiiba ah xalaasha xaaraanta ma asal baha fi lashyaa waa naga soo aragnay alaslu fi lashyaa waa maxay alibaaxa walaysa alaslu fi lashyaa alxaraam maaha shayga asalkiisu xaaraan maaha walidaalika waanigii dhigeen hadduu wadaad yidhahdo waxani waa xaaraan maxaa laga rabaa wadaadkaas daliil laakiin wadaad yidhahdo waxani waa xalaal isaga daliil maa laga rabaa ma lagama rabo leanna asalkiibu isagu sheegaya asalkiibu sheegaya qofka waxani waa xaaraan baa daliil ka rabnaa laakiin qofka waa xalaal daliil lagama rabo ilaa hadduu de wax xalaal ummadda u ahaa u xarimo wax ummaddu ay ogeyd inuu xaaraan yahay hadduu noo xalaaleeyo hadduu matala yidhaahdo waar dadka jooga wadanada reer galbeedku way iibsan karayaan guryo isagoo oo geen daliil baan leenaha oo antres bay ku iibsan karayaan daliilkii keen baan leenaha lianna muxuu muxuu khilaafayaa wuxuu khilaafayaa inay ribadu tahay xaaraam tahay oo antresku yahay ribo wuu khilaafayaa idan markaa daliil baan ka rabnaa isaga laakiin kii maarata w xaaraantii caddeed yuu noo xalaaleeyey okay inan yaroo dhallinyaro ah oo miskiina oo xoolo haysan guursan karayn caalamkan faasidkaa dhex fadhiya oo keri waayey inuu si kala yeelo hadduu idhahdo war biyaha gacanta ma iskaga keeni karaa sheekhow hadduu idhahdo okay alaslu maxay xaraam weyaan lakin inan kaar haduu ka dhahdo adigu haa habadsana iska keen haduu ka dhahdo hadduu ka dhahdo adiga adiga adigu ka yidhi maha moosh mush dhallinyadoo dhan ah adigu ka yidhi adiga waa fatwa khaasatun bihi inan yar oo gubtay oo ololey oo habeenkii seexan kari waaye oo inuu baxo uu joogsado baxo ka fikiray oo ilahay ka cabsaday oo sheekh intuu sheekh maxaa yeelaa yidhi wuxuu ihi adigoo ah yeel laakiin habadsan caadaha ka dhigan caadaha ka dhigan caada siriya caadayna ku noqon iska ilaali okay adila markaa isaga looga baahan yahay lianna wuxuu khilaafaya waladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim okay maxaa markaa rabnaa waxaan rabnaa oo leenahay maa sakata canhu asharcu waa maxay waxa uu sharcigu ka aamusay waa mandiqata uu nooga tagay mandiqadaa diintu maxay ku buuxisay su-aashu waa kan diinteenu wax ayna ka hadal ma jirta soo maha waa ka hadashay ma okay waxa uu nebigu ka aamusay uu ka hadal ilaahayna ka hadal ee nolosha biiraya dee diintu waa inay jawaab ka bixisa haddana maxay ku buuxisay waxaa jirta diinta wax dhacdo diinteenu waxay leedahay masaadir asliya iyo masaadir tabciya waa waa cilmi waa cilmiga usulfiqiga marka diinta laga soo saaraya xal ee arrin loo doonayo ilaa lagu noqdaa ilo ila waxa dhada waa ila asala ilana waa ila asalka raacsan ilaha almasaadir اlasli dhada waa maxay waa kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca iyo qiyaaska afarta maxaa dhaha baan odhanay masaadir maxaa dhada alasliya dhada waa masaajid asal diintu markaa lagu laabo marka xal la doodoonayo diinta kitaabka ilahay waa laga waaye sunnaha rasulka sal slam waa laga waaye ijmaac alculamaa waa laga waaye qiyaas okay afartiiba hadday shaqey waayaan maxaa jira masaadir tabaciya waa cajiib diinteenu masaadir tabciya maxay tahay waa masaadir fuqahadu ay ku laamaan oo masaadirta raacsan maxaa ka mid a masdarka dhada matalan alistislaax almaslaxa almursala maslaxa almursala arrintan dan may ku jirtaa mise kuma jirto lama eegaya dan ma ku jirtaa dee dantan gaalado kalaa maaha inta layska iska socdo maaha waa dan diineed ma ku jirtaa arrintan ma la samayn karaa maslaxad ma ku jirtaa waa la eegaya laba maxaa la eegaya sadu dariica wax dhaha jirta waa masdar xumaanta intaynan soo gelin baa layska moosaa waa khilaaf fiqiya sadu dariica walidaalika culamadu waxay kuranayaan maxaa loo xarimay inuu ninku gabadh taataabto ma xaraamun lidaatihi mise waa xaraamun ligayrihi in gabadh la taataabto maaha xaraamun lidaatihi maaha waa xaraamun ligayrihi maxay keensanaysaa zinay keensanaysaa inuu qofku gabadh eeg eega maxaa looga xarimay inuu cawro eego waxaa looga xarimay waa sadu dariica ah waxay ku dhammaan doontaa zina ku dhamaan in laisla keliyooba wiil iyo gabadhi aqal walow walo walow labaduba awliye yihiin ay isla keliyoobaan ay yidhahdeen waxaan iskula keliyoobaynaa diinta isku sheegeynaa diinta ilahi baan isku sheegeynaa waa isxadiisaynaa yidhahdaan oo aqala isla galaan maqsin laa laa laa laa yakhluwanna axadukum bimra'atin hadday dhacdo maxaa dhacaya fa ina shaydaana saalisuhuma shaydaanka saddexeeya okay waxaasi waa maxay waa sadu dariica eeg waa masder shareecadda islaamka marka laga fikrayo waa masder la socdo laakiin mushkilaa jirta dadka qaarkood way ku fogaadaan oo sida dariicahay badiyaan dadka qaarkoodna way yeerayaan laakiin waa dhexdii waxaa kaloo jira alcurf dhaqanka in la ilaaliyo ummad walba diintu markay u tagto waxay ixtiraamtaa dhaqanka ummaddaas diintu dhaqanka ummadda ma buriso waxay ka baabisaa inta xuluu leeyahay inta fiican uu leyahayna weydaysaa walidaalika markay diinta islamka annaka noo imatay bariga afrika noo imatay soomaalida imatay soomaalinimadii may ka baabisay kama baabi way deysay laakiin maxay ka baabisay xumaantii bay naga reebtay way deysay dhaqankii ficnaa dadku dhaqanka fiican leeyihi soomaaladiisu way walidaalika buu yidhi imaam ibn mascuud raximahu radi allah canhu maa ra'aahu almuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasanun wamaa ra'aahu almuslimuuna sayi-an fahuwa cinda allahi sayi waa dhaqanka fiican waxay muslimiintu u wada arkaan inuu wanaagsan yahay waa wax fiican waxay muslimiintu u wada arkaan inuu xun yahayna waa wax xun alcurfu alcaada muxakama rasulku ui caadadu iyo dhaqanka fiican shareecadday ku jirtaa diinteenu way ilaalisaa marka waxaa jirta wadan waxaan lagu noco faqiihu markuu waddankaa taga muxuu dhahayaa waxaan ima fiicno lakin ma waa xaaraan waddankanun baa lagu nocaa de okay iminka matalan bariga bariga bariga bariga barigeena africa geeska africa ama wadanadan walaalaheen inala fadhiyo kale matalan kasoo qaad hindi oo kale iyo bakistan iyo nin sheekhi miskiidka dadka ma tujin karo haddii madaxiisa wax dul wax aynan dul oolin madaxiisa hadduuna wax dul oolin haa waxuun cimaamad haddii dul oolin laa yaumuna maba maba tukan kar jikada dan tujiside okay hadduu mid intuu dhanka ka taga halkaa tago dadka horjoogsoo tuji yidhahdo hadduu sii jeeso istoodha qof daba jooga maarkayo waa laga wada dareyna waa qani mucuuli aladhayaa ninanku wadda wa xidhanayo لماذا لأنه wax waa muhiim jidan dhaqanka keenaya okay halkan buu qofka yimid yurub buu yimid dadkii dharkiiba lagu kari layahay hadduu qol qofku cawradii asturay hadeeto siyaada siyaadada in laga daayo weyaan maxaa qofku siyaasada ugu qasbiba war ma asturan tahay ha dhar fiican ma sidata ha okay xataa dharka habka loo xidhanayo waa wax dhaqanka u xidhan iminka dhalinyaradu subaal halka hoose aada u cidhiidhay xidhanayaan shamiishiro dhexo saa ugu dhasay xidhanayaan marka adu haddaa imato ka tira ruuxaani diin maan iska daa ninkan xaaraan ma gelin laakiin adiga dhaqankaagii labaatan sano ka hor baad joogtaa labaatan sano ka hor ishaad ku egaysaa dadka oo maaratay dharka ay sitaan lixdankii dobaatankii markaad telefishin ka daawanaysid oo dadka foolfool xumaad leedahay moota laakiin berigii baan telefoonka fiicnaa soo ma garanaysid waagu lugtu intaa lekeede bahalka la sidanaye timaha furuga la xidhanayay qurux bay ahayd berigaa maantana markaa qofka aragtay war waxaan soo dadku berigaa haya maad isleedahay okay adiga markaa diintu maxay noo sheegay waxbay noo xadiisay timaha intana xiirin intana hareegin laakiin ninka dhalinyarada timaha saa u weynaysto amba uu sidaa u dheeraysto amba uu dib u rogo inanka dhalinyarada dhulkan joogay diinta in lagu adka rabo war waxa timahaagu way khaldan yihiin mashaakil baa tahay timaha onaad ka shaqaysa oo sheekha diinta ciyaha way ka baxsanayaan magarta waa dhaqan waxan laakiin adiga waxaa u dayeysaa wixii xadiisku diiday qascadii iyo intan in la xiro oo intan la reebo amba timaha intaa la la la maxaanata la tidco oo timihii raan noqdaan oo hadhow markay jinaabadii ka imataa agala mayri xumaad qofkii u sheegaysaa muute system laakiin waxaa jira iminka timo oo oo si raan u samaysan oo raan ahayn soo ma jiraan timo saliinta ciyaalku mariyaan ay ay jilciyeen ay isku xidhaan timaha marka la maydhaya biyuu wada gaarayaan laakiin qofkii oo raanta oo fikrad ka qabay wuxuu leeyahy ah adu salaad way kaa jabaysa wixii inaan barano caadooyinkii marka waxaa laga aamusay diintu ay ka aamustay muxuu rasulku falaa tabxasu canha nafta ha ku cadibin dee reer bani israil bay qabsatay sooma ilahi muxuu ka yidhi ilahi wuxuu ka yidhi reer bani israil waxaad gowracdiin oo qashiin baa laga yidhi baqaratan ina allaha yaamurukum an tadbaxuu baqaratan baqaratan eeg sac lama weydiiye waxay qalaan sac inay socdaan ma soo qabtaanoo ay gowracaan u baxeen ay soo laameen oo waxay dhahen albaqara tashaabaha caley shaaka la yimaadeen maa lownuha iyo maa maxaygoogi iyo ilaa akhiiran ay la yimaadeenba meeshii ugu darnaydba ilaahayna markaa muxuu diray adduunkii ay dhex fadhiyeen ab axbad qura laga hayba tii buu soo helaa ya baqara tashaaba caleyna wa inaa in shaa allahu lamuhtaduun bea markaaba taa weli ku bixin bea wa inaa in shaa allahu lamuhtaduun markaa baa inahu yaquulu inaha baqaratun safraa faaqicu lownuhaa tasuru naadiriin bal doodoona baashaas horta baal safraaya oo faaqicu lownuhaa oo tasuru naadiriin oo dhan xigin oo dhan kala xigin oo waxaa nin qorata haysta oo ninkaasina dhaxalu ku helay malaayiin lacagu ku xidhay inay ka iibsadaan markaaba wixii ka yani maxay isu geliyeen ciqaabta intaa leeg wa sakata calaa shiha waa laga aamus waxaa samee odhadoon iska samee ha isku adkeynin laa taqluu fi diinikum marka mandiqada waxaa dhada mandiqatu lfaraaqi ilaahay diinta mandiqadanu ka aamusay baa jirta laakiin culummadu iyakaa garanaya maxay sameynayaan markay xal u dodoonayaan waxay isticmaalayaan almasaajid atabciya almaslaxa almursala ayay raacayaan matalan sidee loo nidaamiyaa dhul dowlad dowlad islaama maxay isweydiiyaan dadka aan caqliga lahayn dowlad islam dabaqana kuwan waalanay reer daacish oo kale maalin dhowt waxaan waxaan maqlayay maxay isweydiiyeen su-aal aan la isweydiinba isweydiiyeenba waxay dhahan dadka waxaan ka rabnaa si aan u garanno in ay bixiyeen zakadii iyo inayna zakadii bixin si aan u garanno hee waa inay mar kastibana hor keenaan waxay xoolo leeyihiin bishii inta ku biiraysa adhiga geela lo-da beeraha mashaariyan baa dadka xisaabinaya feen hada haga jirtaa wadanka canada si cashuurta laga qaado ma bir kasta lagu xisaabiyaa oo dowladu xisaabsitan baa jira adiga marka waa isku adadkeyntii iyo wixii ay garanin cilmiga ay garanin wuxuu u keenay inay dadka muslimiinta diintu ay ku adkeeyaan marka wasakata can ashyaaa raxmatan lakum ilahay baa inoo inoo naxariistay marka naxariistaan qaadano min keyr nisaan mana iloobina markaa falaa tabxasu canha dodorina naftaas iska saarina bu ilahi subxaana nabigu sal slam uu yidhi okay ugu dambeyn xadiiska waxaa ku jira mandiqadan mandiqadan tashriiciga waa mandiqatu sarwa alfiqiya meesha dhado kun sagaal boqol iyo afartanooyinkii iyay culummada france loogu yeedhay culummada qaanuunka adduunka o dhan adduunka waxaa culamo qaanuun xeeriyahana qaanuun waxa yaqaan low hadday yihiin systemka angolosaxonka iyo systemka kale faransiiska iyo jarmalka iyo talyaaniga yaa loo yeedhay waxaa laga doodayay bini aadanku xeerka maanta ilaa iyo laba kun oo sanoo soo socota waa kun sagaal boqol iyo afartanki waa markii waxaa loo bixiyey waktiga sawra alqaanuniya qaanuunku uu halka sare mariyay xeerashu maxaan yeelaa waa la isla daalay nin nin faqiiha oo caalima oo maxamed cabdalla daraas oranaya sheekh weyn oo caalimo ba sarboon ka dhiganaya iyaa yidhi war dee ninka un baa sheekaysanaya waxaa jira sarwo kale hod- hodan hodan fiq- fiqi hodanaya hodan ah oo qaanuun ay jire bal warkooka dalbada oo ragga u yeedha okay way socdeen waxaa loo yeedhay sheekha loodhan jiray shaltuut oo azhar xukumayey waxaa loo yeedhay sheekha la oranayay maxamed abu zahra oo mujtahid weyn oo faqiih ah waxaa loo yeedhay sheekh mustafa ar- la oranayay maaragtay mustafa zarqa oo reer suuriya faqiih weyn ahaa iyo sheekha daraas baa loo yeedhay waxay ka soo qayb galeen shirkii shirkaas shir kalaa ka dambaysanana laahay ka dhacay iyo mid kaloo ka dhacay maxaan ku dhahdaa bakistan saddexa shir way dhaceen okay fiqiga islaamka iyo qaanuunkii baa laga hadlay culummada waxaa la dhegaystay usbuucu lfiqi alislaami toddobaadkii fiqiga islaamka cajaa'ib nadariyaadkii fiqiga akhriyeen teooriyadii fiqiga islaamka salka uu uga dhigay in shareecad la xeer la sameeyo raggii caddaa markay dhegaysteen ay arday noqdeen ay dhammaatay ee buuggii la xidhay iyo raggii caddeer ka hadla arrintan nin baa markaa hadlay nin misyurenio loodhanaya hadlay wuxuu ihi misyurenio wuxuu ihi waxaan maanta dhegaystay ma aha wax maanta loo baahan yahay laba kun oo sanoo dambe bini aadamku hadday sii jiraan kama maarmayaan shareecadan shareecaddan islaamka kama maarmayaan kayf baan maxay uga maarmeen wuxuu yihi waxaan ka fajacay buu ihi nadariyaadka nadariyaadku waa maxay xeer marka la samaynayo waa inuu sal ku hayo aragtiyaal aragtiyaasha uu xeerku salka ku hayo iyaa horeeya buuri ee maaha xeerka xeerku isbedeli karaa buuri laakiin salka iyo cajiibo salka marka islaamku muxuu markaa sameeyey waa kan salku de ina allaha farada faraa'id falaa tudayicuuha waxarama ashyaa falaa tantahikuuha waxadda xuduudan falaa tactaduuha wasakata can ashyaa min kayri nisyaani raxmata lakum falaa tabxasu canha suma fahmayno marka waa kan nadariyadu waxaan arki doonaa insha allah xadiis inoo socdo laa darara walaa diraar fiqhiga ku jira inta uu leeyahay baan arki doonaa insha allahu tacaala marka waxa weeyaan xadiiskani xuquuqdii ilaahay buu macneeyey subxana wa tacaala wuxuuna aada u macneeyey mandiqada faraaq tashriiciga wajazaakum allah khayra wasala allah calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wallahu tacala